barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan wejadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha sebtembar waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhallinyarada ka ganacsata farsamada gacanta gaar ahaan dhinaca tumista birta naqshaa cusuboo soo kordho waa jiraan oo sayda ha naqato midada ha naqato faaska ha naqdo si kasta adag kuwaas waxaa ka soo kordha gacanin macnaha oo wax yar sidii hore markii hore sagaashan aan la gelaya hadda waa lixdan toddobaatan meelaad sidoo kale waxaan idiin haynaa sidee ayay u caweeyaan dhallinyaradu habeenkii maxayse ka sheekaystaan haddaanu hadhalaya bisaas waxaan jecelnahay inaan habeenkii isku nimaano ka sheekaysano war shaqadii iyo arrimihii waradu maanta maxaa qabatay anu intaas intaasaan qabatay lix boqol ama soo afar boqol ma intaasaan qabanay adigu markaa waxyaahaasun ka sheekaysana habeenkii isku nimaano
dhinaca heesaha barnaamijka kama marnaa heese kala duwan ayaanan idinku haynaa
heestaas ay ku luuqaynayso fanaanadaasi iyo weliba sheekooyin kale xubinta ciyaaru ku jirtana waxaad maqli doontaan goordhow marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
xogayaha guud ee qaramada midoobey ee banki muun ayaa cambaareeyey weerarada loo geystay labada cisbitaale ee ugu weyn ee ku yaala deegaanka xalab ee dalka siiriya isaga oo ku tilmaamay inay tahay dembi dagaal hadalkan ayaa imaanaya iyadoo ay dowladda maraykanka ku goodisay in ay jari doonto xiriirka ay dowladda ruushka kala leedahay siiriya ilaa iyo inta ay ka qaadayso tallaabooyin lagu joojinayo weerarada lagu qaadayo deegaanka xalab xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa qeexay sida uu uga niyad jabsan yahay xaaladda bankiman waxa uu sheegay inay goobtaasi noqotay suuq xoolaha lagu qalo oo xitaa uu suuqa xoolaha dhaamo
ra-iisul wasaaraha dalka australia ayaa sheegay in maanta inuu ku cadaadinayo dalka ruushka in ay taageeraan dadaalada ay wadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee la xidhiidha in cadaaladda la hor keeno kuwii mas-uulka ka ahaa diyaaraddii malaysian airline ee ku burburtay dhinaca bari ee dalka ukraine bishii julay ee sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka koox baadhayaal caalami ah ayaa sii daayay shalay warbixin ay soo ururiyeen taas oo ay sheegeen in gantaalkii lagu soo riday diyaaraddaasi in dalka ukraine laga soo geliyey dhinaca dalka ruushka
mar kale duhur wanaagsan ah meel kastood naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington dhallinyaradu waxay isugu jirtaa kuwo ismaaciil oo ka shaqeey waa kuwo shaqeeya iyo kuwo aan shaqayn haye marka waa iska xaalka adduunkaaba sidaasa Haye.
qaarna way shaqeeyaan kuwana ma shaqeeyaan marka sidoo kale kuwa shaqeeya meelo kala duwan ayay ka howlgalaan marka waa qolo waa xama ee, way iska soo xamaalataa qolo dukaanaa haystaa qolo meel buu sha- ku foofta qolaba meel qolana waa iska shaxaad ku nool oo dad kale ku tiirsan yihiin Haye, marka habeenkii marka la gaaro marka dhalinyarada way isku timaadaa haye. waa intoodaan malaha b- social media isticmaalin ha oo isku yimaadaan marka waxaa laga sheekaystaa een, ah, qof walba wixii uu qabto Haye.
iyo maalintiisii wixii qoraxdu ku dhacday haye de waa iska dabeecadda adduunka waa jawi wanaagsan ba haddii Aha.
baa laysu imanaya ahaa marka een, ah, wariyaha v o ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa waxa uu la sheekaystay qaar ka mid a dhallinyaradaasi dhallinyarada ayaa qaabab kala duwan u caweeya habeenkii gudaha magaalada laascaanood qaarkood waxaan kala sheekaystay qaabkay u caweeyaan iyo waxyaabaha ay jecel yihiin iyo sida ay markay shaqooyinka kasoo rawaxaan gaar ahaan xilliyada habeenka ay isugu yimaadaan goobaha waxa ay ku doortaan caweyska magacay waxa weeyaan cabdifataax aadan cabdulaahi cabdi fataax markaad adigu kaba soo qaadaad dhalinyaro tahay oo shaqaalo tahay bal iga sheekee caweyska iyo qaabkaad u caweysaan horta anuu caweyskan ugu jecelahay waxaa weeyaan dhanka isboortiga aad daawado markaan shaqada ka raaxo shaqada maraan ka baxo waxaan jecelahay inaan isboortiga daawado kaan ahaan kubadda cagta haddaan waayo waxaan jecelahay inaan majaalista caadiga ah ee maqaayadaha shaaha iyo fadhiisto ama wargeysyada waxa aan daawado wararka tifiyada marka maalintii oo dhan dee markaa caweysku dhallinyaradu ay isugu yimaadaan goobaha qaar waxay ka helaan ciyaaraha qaar marka adigu waxaad jeceshay inaad ciyaaraha daawato dee waxaan ka dareema horta nasiina fara badan aan dareema maadaama tii oo dhan shaqaynayaan taagnahay intaa yare labada saac aan jaaniska helo inaan dhalinyarada asxaabta la sheekaysto la kulmo si waxyaalaha aan uga wareysto waxa maanta magaalada kusoo kordhay iyo wixii ku cusub aan uga wareysto waxyaalaha kale aan jecelahay waxaan jecelahay inaan la sheekaysto dalka dhalinyarada balde maantii oo dhan magaalada inaan ka xaraysna aane si aan uga wareysto baxnaa magaala maxaa ka cusub maxaa kusoo kordhay maxaa yimi maxaa ka baxay intaasaan jecelahay maxaad jeceshay inay ka sheekeeyaan maqaar een, jooga shaqooyin helay ma waxaad adigu shaqadaada ku saabsan baad kala caweysaa mise waxyaabaha kusoo kordhay oo kale bal iga war ma kuwa guursaday ma kuwa tahriibay bal ka war كل مشروع عقب انت مكان انت مكان و سبورتنج waxaan dalaad doo jecel sportiga kooxaha yaa yimi yaa ka tagay yaa kulamada gormaal ayaa kulankooda xusabaan kulanta baan sportiga ka falaqoonaan ka alaan magacaaga sidaan faarax xaaji axmed sidaan ka hor adigu waxaad tahay nin dhalinyaraha oo baabuurta iyo gaadiidka kaxeeya xilliga caweyskaaga bal iga sheekeeya waxyaabaha aad ugu jeceshay iyo qaabkaad u qaadata caweyskaaga wallaahi aada iyo aad waxaan u jeclahay in asxaabteeda iyo dhallinyaradeeda aan la kulmo markaan shaqada kasoo ruuxo een, suuqaan imaadaa goobaha meheradaha een, baan iskugu nimaadnaa dadka mujtamaca iskugu yimaadaan dee waxaan jecel asxaabteeda ba wixii dhacay iyo wixii ku cusub magaalada aan kala wareysto oo bal maxaa yimi maxaa ka tegay magaaladii maxaa noo cusub maxaa hadda aanu haynaa baan jecel aan ka wareysto bal waxaan ku weydiiyey markaad isu timaadaan oo kale marka xiliyo badan oo saacado badan bayd ku qaadataay habeenkii dhanka caweyska oo kale bal ka war dee ninka ka xidhan baan ahay dadkii oo maantii o dhan ka mashquulsan baan shaqaynayaan ahay dee in asxaabtii helo oo aan habeenka la joogaan raba anigu laakiin badanaa waxaa dhici karta asxaabtii inay qaybteed bilaa camal tahayo ade war suuqan iska aadan anaga ay gurayaan moogta ay taga- ay habeenka iska socdaan laakiin anu waxaa helaan meheradaha tagno oo lagu shaaho oo la fadhiisto aan iskugu nimaadno laakiin waxaa aad iyo aad waxaan uga helaa inaan dee asxaabta wareysto oon warkooda xogtooda helo waxay hayaan camalkooda bal ka war adigoo kale nin dhalinyaraha oo da-daadu waa imsana aniga labaatan iyo kow baan jiraa aanu shaqadeeda baabuurtan ka shaqeeyaa marka dhalinyarada isu timaadaan ma kuwa gaadiidka wata iyo baabuurta mise waa kuwa kale iyaguna een, een, een, shaqooyinka kale aan iyagu gaadiidka iyo waxaa ka shaqeynin waa labada weysi waan la kulmaa marka dee waxaa kalifisa inaan qayb keliya u go-o maahee waanaan labadoo la kulma asxaabteeda hore dee waayo dadku is wada yaqaanaan marka haddaan dee kuwa gaadiidlada la gurma de waxaa laga yaabaa gaadiidka anuu sidaan yaraa kulama wada yaree badanaa odayaal bay iga badan yihiin marka saa daraadeed ma ma wada awoodana wadata odayaasha waa dhallinyarada imaada markaas kelifisaa ninkan nin dhalinyarada magaalada ka magacaa anaa waxaan ka mid ahay dhalinyarada bataasta haddaan nahay dhalinyara bataasta waxaan jecelnahay inaan habeenkii isku nimaano een, ka sheekeysano ee, war shaqadii iyo arrimihii waradu maanta maxaa qabatay anu intaas intaasaan qabatay lix boqol ama soo afar boqol ma intaasaan qabanay adigu markaa waxyaabahaasun ka sheekeysanay habeenkaan isku nimaano ha raggaas waa istaakeeraan ragga baqaay baqaay baa la isku raacsan yahay Een, kan maanta wax soo saareen kii kale waa la israacsan yahay Een, dee waa waa koox koox waa isku raacsan yihiin kan maanta lacag soo saari kii aan soo saarinba waa idinku marka caweyskiin wuxuu ku saabsan yahay shaqadii maanta iyo Haa.
lacagtii wixii lasoo saaray haa iyo waxaasa waa caweyskayga intaas ku kooban yihin waa gartay miyadan isticmaalin eh, baraha bulshada iyo facebook iyo waxa may waxaan naguma isticmaalo waa waa qaarkood wali waa isticmaalo laakiin dee uma badna waa gartay ka hor shaqadaasi maalintii oo kale waa ku wacanta habeenkii marka soo rooxdo ma dareenta inaad lacag haysato oo kale maalintii ood kale aad bajaaj wado aad caweynaysay habeenkii shaaha ma shubtaa aa waan shubnaa yes waan ku filanaa inta waa ka badanna kulligay shaah iyo sharaab iyo cashada iyo wax walbaba Haya, magaca adiguna anigu magaca ismaaciil geelada maya anigu macallin baan ahay horta Ee, marka caweyska markaan soo rooxo inta badan meheradaha caadiga ayaan ku caweeyaa iska sida kuwa wararka laga daawado Een, inta badan wararka aan jecelahay waxaa weeye xagga siyaad arrimaha siyaasadda gaar ahaan dhinaca dibadda iyo ta dalkaba marka adugu ta dalkan aada u xiiseeyaa oo isbeddelka soo kordhay iyo waxyaabaha een, sida maamulada soomaaliya oo kale adugu war- kuwaas noocaasan ka helaa maxaad kala socotaa arrimaha siyaasadda iyo wararka iyo maadaama adigu aad ku caweysid inaad warar badan hesho maalinta inaad macalinta Een, siyaasaddu soomaaliya inta badan hadda waxaa soo dhow doorashadii een, madaxtinimada soomaaliya tii baarlamaanka een, adugu muddo yarun baa ka hadhay hadda marka insha allah waan suganaa
marka aad baad uga xiiseynaysaa ka dhalinyar ahaan inaad waktigaaga caweyskaad ku lumiso sidaad wararkaa u heli haa inta badan haa adugu wararkaasaan daawadaa
waryaha v o eda magaalada laascaanood cabdikariin olol ayuu ahaa oo la sheekeysanayay dhalinyaro ismaaciilow eh, howl maalmeedkoodii soo qabsaday iyo kuwa qoraxda u dhacday iyagoo maaragtay bilaa camal ah welibana waxaan aad u xiiseeyey waxaa jira iminka een, waxay dhalinyaradan kaga duwayen dhalinyaro badanaan maqlo Ha.
waxaa jira dhalinyaradu markay meheradaha ama makhaayadaha ama meel isugu yimaadaan waxaa laga yaaba iyagu toban qof wada fadhiyaan tobanka qof inay kala fadhiyaan
kala fadhiyaan ha maxaan ujeedaa tobanka qof way wada fadhiyaan meesha Ay.
laakiin ninkasti mobilkiisu haystaa nin australia la hadlayaa nin wuxuu la hadlayaa maraykan La ninba islama ciduu la hayo.
hadlayaa waa gartay marka waxaa laga yaabaa inuu kii ag fadhiya ka kale intuu online ku arko inuu halkaa yidhahdo war hebel goormen baxnaa labadiiba isu diraya ma garanaysa waana isaag wayna fadhiyaan isaag fadhiyaan goormen baxnaa Ay.
waayo wuxuu diidaya intaa uu hadlayo marka dhalinyaro badanoo noocaasoo eh, baraha isgaarsiinta bulshadu saameyn noloshooda ku yeeshana way jiraan laakiin kuwan waxay kaga duwan yihiin intay soo shaqaysteen bay qoladii bajaajtoo kale kasoo shaqaysatay intay isu yimaadaan maanta maxaad ka shaqaysatay imsaad heshay Eh, jeebkaaga maanta suu ahaa shaahi mid baa bixinaya waanu shaahan bixinaya maanta aad baan u shaqeeyey mid baa oranaya war anigu cashadaan ka bixinaya faraha la wada gelinaya ishcaalaa nolol cabdikariin olol ayuu ahaa waryaha v o magaalada laascaanood oo dhalinyaradaasi la sheekeysanayay
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan dhalinyaro kala duwan ayaa ka shaqaysata dhinaca farsamada gacanta waxaana dhalinyaradaas kuwa- ku jira kuwo ka howlgala tumista biraha iyaga oo ka sameeya agab kala duwan oo faa'iido u leh bulshada haddaba wariyaha v o e gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ku eegaya
qaybo ka mida magaalooyinka soomaaliya waxaa ka jira warshado gacmeedyo soo saara qaar ka mida maacuunta loo adeegsado guryaha iyo qalab kale oo kuwaasi oo laga sameeyo birta la garaaco oo dhalinyaro xirfadleeya ay ka soo saartaan noloshooda maalinlaha ah aadan kuusow waa farsamayaqaan gacanta kula jira garaacista bir uu ka samaynayo faas ama misaar waxa uu iiga waramayaa noocyada qalabka uu sameeyo iyo dhaqaalaha ka soo gala maalintii aadan dadka ugu badan ee wax idinka iibsada ma dadka magaalada mise kuwa miyiga reer magaal iyo reer miyi ninkii ilaahay waxa isnagu soo dhiibo laga gadaa maxaa idinka soo gala oo dhaqaale ah samaynta birahan Nasiib mar waxaad ka heli laba boqol mar waxaad ka heli boqol mar kasta nasiib waa haddii aan anigu birta keensada imise ayaa la iigu tumayaa haddiise aan wadan ee qiimaha la iigu samaynaya birta bal sharaxaad inaga sii waxaa u dhexeeya markaad adiga birta keensata faaska camal waxaa lagugu tumaa boqol kun marka ana birta aan isku leenahay boqol iyo konton kun waa
inkastoo farsamada birta laga sameeyo qalabka yaryar ay tahay mid qadiimi ah haddana dhalinyarada ka shaqaysata birta ayaa ku haminaya in ay waxyaabo casri ah kusoo kordhiyaan haddii xirfadooda iyo qalabka ay ku shaqeeyaan laga kaalmeeyo cabdiraxmaan geedi ayaa v o e da uga waramaya qalabka uu sameeyo iyo waxyaabaha ka soo gala aniga waxa ummadda kulli ay samayso soomaalida ay sameyn kale waxaan sameeya wax gaar ay welima soo saaran hadba mar si waay mar mar shan boqol mar afar boqol mar boqol mar saddex boqol maalinba si waay meel aan ku shaqaysana male dirsiisaana u fiiqan tahay dirsida mana habeysna alaab aan ku shaqaysanna ma haysan kuwii hore aan ku shaqaynaa qasnadaha iyo burjikiyaalka iyo faasaska iyo mindiyaha iyo geed qoraha iyo waxaas haddii qalab aan hela maarag qalab casri haddii hela waa horumarna haddii laam shay cusub inaan ku daraan jeclahay mar dirsi fiican aan ku shaqaysana iyo biraha wax lagu cadday foorjooyinka iyo burus la-aan iyo waxaas alaaba la-aan aan haysan aadan kuusow ayaan weydiiyey in ay jiraan farsamooyin cusub oo ku soo kordhiyey ee qalabka uu sameeyo farsamooyin cusub oo aad samaysaan ma jiraan aadanow naqsha isagoo soo kordho waa jiraan oo tinsayda ha naqato misjida ha naqato faaska ha naqdo sis- si kasta adag kuwaas waxaa ka soo kordhanin macnaha oo wax yar sidii hore markii hore sagaashanaa la gadaa hadda waa lixdan toddobaatan meelaas farsamayaqaanada ka shaqeeya garaacista birta ayaa qalabka ay sameeyaan waxa ay qabaan in ay ka tayo wanaagsan tahay midda dalka dibaddiisa laga keeno iyaga oo ku sifaynaya in tayada birta ay u adeegsadeen digsiga ama midida ay ka wanaagsan tahay waxaana suuqyada lagu iibiya qalabka dalka laga soo saaro iyo midda dalka dibaddiisa laga keena ku qiimo sarreeya kan ay farsamayaqaanada soo garaaceen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaqdi birtii oo la tumaya halkaa caashay kasii muuqataa gam gam gam yah aad iyo aad iyo marka dabka la horinaayo la rabo inuu dabka inuu inuu faxo yaa la dhihi jiray, aad iyo inuu aad.
qaxo dabka inuu markaasa halkaasaa waxay ku leeyihiin mindida lagu sameeyo halkaas waxay ka qaalisan ta kale iyadaa ka qaalisan ay marka lasoo afeeye hilibka iyo qudaarta xulba si fiican bay u jaraysaa allow yaanana jarin cabdiwaaxid macalin saaq intaas haddayka ka nimaadna dhinacii heesaa maxaad noo haysaa caasha hees halku dhageedu yahay dood oo ay ku luuqayso khadra cumar dhulle
Thank you.
heestaasi halkudhageed waxa uu yahay dood waxaa ku luuqeynaysay fanaanada khatra cumar dhuulle halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a xubintii cayaaraha markana aan idinku duwa jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la ciyaaray shalay kulmo ka tirsan champions liiga iyadoo kulmo aad u xiisa badan ay dhaceen gruubka ee naadiga arsenal ayaa guul raaxo badan ka gaartay naadiga f c basel ee waddankaasi switzerland waxaana laba gool iyo waxba ay kaga adkaatay naadiga basel labada gool naadiga arsenal waxaa u dhaliyey oo wakhti fiicanna xilligan kula qaadanaya ciyaaryahan theo wolcot oo waddanka ingiriiska u dhashay daqiiqadii toddobaad ayuu theo wolcot ku furay ciyaarta gool waxaana uu goolka labaad dhaliyey labaatan daqiiq kadib goolkaasi iyadoo ciyaartu guud ahaan ay ku dhammaatay laba gool iyo waxba naadiga resgard ayaa waxa ay guuldaro saddex gool iyo goola kala kulantay naadiga baaqi st germany waddanka faransiiska saddexda gool naadiga b s g waxaa u dhaliyey ciyaaryahan matudi iyo edison cavani oo labada gool kale u dhaliyay naadigaasi gruubkaasi ee waxaa hogaaminaya oo min afar dhibcood iskale naadiyada b s g iyo arsenal f c basel iyo resgard waxay leeyihiin min hal dhibcood gruubka b naadiga basictas iyo dinam kiev ayaa gool gool isla dhaaf waayey naadiga s s c napoli waxa ay afar gool iyo laba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee benfica afarta gool naadiga s s c napoli waxaa u dhaliyey ciyaaryahanada hamsik milik iyo mertens oo laba gool dhaliyey gruubkaasi waxaa hogaaminaya oo labadii kulan ay ciyaareen naadiga napoli oo lix dhibco iska leh basigtas laba dhibcood ayay iska leedaha dinam kiev iyo benficana min hal dhibc ayay iska leeyihiin gruubkaasi ayaa waxaa kulamo xiise badan dhex maray kooxaha brusia mention gladbakh iyo barcelona naadiga brusia menshengaladbakh ayaa guuldaro laba gool iyo gool kala kulantay naadiga kubadda cagta ee barcelona oo uu ka maqnaa ciyaaryahankooda leonel messi oo dhaawac ahaan uga maqan naadiga barcelona muddo saddex toddobaada waxaa goolka koowaad naadiga brusia menshengaladbakh u dhaliyey ciyaaryahan hazard daqiiqadii soddon iyo afraad waxaase naadiga barcelona u bareejeeyey ciyaaryahanka arda turan ee waddanka turkiga u dhashay daqiiqadii lixdan iyo shanaad waxaase sagaal daqiiqa kadib goolkaasi goolka guusha naadiga barcelona u dhaliyey gerard b k daqiiqadii toddobaatan iyo afraad ciyaartaasna waxay ku dhammaatay sagaashanka daqiiq loogu talagalay laba gool iyo gool hase yeeshee naadiga manchester city ayaa guuldaro ka badbaaday kadib markii ay la ciyaartay naadiga celtic kulan xiise badan oo ka dhacay gegada celtic park ayaa waxa ay ciyaartaasi guud ahaanba kusoo dhammaatay daqiiqadii loogu talagalay saddex gool iyo saddex waxaana goosha ku hormaray naadiga kubadda cagta celtic oo ciyaaryahan dembele u dhaliyey goolkiisa koowaad daqiiqadii saddexaad fernandinho ayaa naadiga manchester city u bareejeeyey hase yeeshee naadiga kubadda cagta mansiri waxaa gool iska dhaliyay ciyaaryahan rahim sterlin daqiiqadii labaatanaad oo ciyaarta ka dhigay laba gool iyo gool oo dhinaca kale celtic markaasi ay hogaan daqiiqadii siddeed labaatanaad ayaa raxiim starlin ayaa iska soo guday goolkaasi uu iska dhaliyey isagoo naadiga manchester cityna u bareejeeyey goolkii lagu lahaa laba iyo laba ka dhigay daqiiqadii siddeed labaatanaad hase yeeshee dembela ayaa mar kale naadiga kubadda cagta manchester city shabaqooda soo taabtay oo ciyaarta ka dhigay saddex gool iyo laba daqiiqadii toddobiyo afartanaad ciyaarta shan iyo konton daqiiqa markii ay marayso ciyaaryahan nolito ayaa ciyaarta ka dhigay saddex iyo saddex waxaana ay ku dhammaatay sagaashanka daqiiqa loogu talagalay barbardhac saddex iyo saddexa gruubkaasi waxaa hogaaminaya naadiga barcelona oo lix dhibce iska leh manchester city afar dhibcood iska leedahay celtigan hal dhibce iska leedahay brusia mention galadbakna wax dhibca iskama lahan oo labadii kulan oo ciyaartayba waa laga wada adkaaday gruubka d naadiga kubadda cagta ee atletico madrid ayaa mar kale guuldaro naxdin badan dul dhigtay naadiga bayern munich oo xil ciyaareedkii laga soo gudbay aynu xasuusnay in samafaanalaha ay kasoo reebtay koobka champions leaga kulan kaga dhacay gegada vicente galdoron ee magaalada madrid ee waddanka sbain ayaa naadiga kubadda cagta ee atletico madrid waxa ay kaga adkaatay naadiga bayern munich gool waxba inkastoo bayern munich ay isku dayeysay in ay ka aarsato naadiga atletico madrid guuldaradii sanadkii hore ka soo gaartay ayaan u suuragalin oo mar kale guuldaro la duldhigay ciyaaryahanka nambarka tobanaad u xirta naadiga atletico madrid fariera carrasco ayaa daqiiqadii shan iyo soddonaad goolka u dhaliyey goolka keliya liska dhaliyey kulankaasi hase yeeshee waxaa xasuus mudan si lamida sidii uu sameeyey ciyaartan ciyaartii ka horreysay oo labadan kooxood ay yeeshaan ciyaaryahan antoa grisman ayaa rigoore ka khasaariyay naadiga kubadda cagta ee atletico madrid daqiiqadii siddeetan iyo afraad waxaana ciyaartu ay ku dhammaatay gooli waxba rastov iyo b s v eindhovenna laba iyo laba ay isla dhaaf waayeen gruubkaas d kulanka b s v iyo f c rostov ayaa daqiiqadii sagaalaad waxaa gool hormaray naadiga f c rostov waxaana u dhaliyay ciyaaryahan bolos case berbereye ciyaaryahan brioper daqiiqadii afariy tobanaad mar kale ayaa bros laba gool iyo gool ka dhigay daqiiqadii soddon iyo sideedaad hase yeeshee waxaa berbereeyey daqiiqadii shan iyo afartanaad ciyaaryahan dijong rigoore ayaa iska khasaariyeen naadiga b s v haddii ay dhalin lahaayeen ay ka dhigi lahayd inay markaa ay ku dhibco noqdaan naadiga kubadda cagta ee bayan munich ciyaaryahan proyuber daqiiqadii toddobiy kontonaad oo kaanba ay ku dhammaatay laba gool iyo laba gool gruubkaasi d waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee atletico madrid oo lix dhibc iska leh bayern munich saddex dhibcood ee iska leedahay b s v eindhoven iyo f c rastovna waxay leeyihiin min hal dhibc dhegaystayaal xubintii cayaaraha maanta halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha haatanna gebagabada idaacadda ayaan kusii siqaynayay dhinacii heesa haddaan mar kale jalleecno heesta labalaba ayaan haatanna idiinsoo qabanan
lakaygiyo beerka laxawa kalkacaylka adaa kulligoo ku laasimaye lakaygiyo beerka laxawa kalkacaylka adaa kulligoo ku laasimaye lakaygiyo beerka laxawa kalkacaylka adaa kulligoo ku laasimaye lakaygiyo beerka laxawa kalkacaylka adaa kulligoo ku laasimaye
ambalama doodkiyo laqayada cashaqaa ila lawayso axwaaliitaha ila lawayso axwaaliitaha ambalama doodkiyo laqayada cashaqaa ila lawayso axwaaliitaha ila lawayso axwaaliitaha
layliya qays watiican tarceebna kiilaaye luxudka cilmi dhigay anna igu ligan anna igu ligan layliya qays watiican tarceeb kiilaaye luxudka cilmi dhigay anna igu ligan anna igu ligan sii sii laxaadkiyo luuqa labiska quruxdaada isii ladaanta jacaylka isii isii daluulkiyo dahabka garaaraha la hubo isii isii ilaafyaha socodka isii isii lama howraankooda
labolabo laydhsiga habeen labolabo lee xara jacay labolabo loo saarayahay
guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaasi ku dhan intaan mar kale kulmayno anigoo ah caashe ibraahim iyo ismaaciil xuseen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo loo saarayahay
hortiisa jacaylka haddaan ladu waayo adaa ilushoo laxaa ila tegay hortiisa jacaylka haddaan ladu waayo adaa ilushoo laxaa ila tegay hortiisa jacaylka haddaan ladu waayo adaa ilushoo laxaa ila tegay hortiisa jacaylka haddaan ladu waayo adaa ilushoo laxaa ila tegay
ambalama doodkiyo laqayada cashaqaa ila lawayso axwaaliitaha ila lawayso axwaaliitaha
Hi, this is Ray McDonald. I